mudane xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa xariga ka jaray waddo cusub oo laami ah taas oo laga hirgeliyey degmada garas baaley ee gobolka banaadir sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xariga ka jaray wadada via uganda ee dhex marta degmooyinka waaberi iyo xamar jajab ee magaalada muqdisho dhinaca kale wasaare xamse ayaa wuxauu dhagax dhigay wadada isku xirta dabka ilaa iyo isgoyska bakaaraha taas oo udhexaysa degmooyinka holwadaag iyo hodan ra-iisul wasaare xamse ayaa sheegay dhismaha wadooyinkani in ay fududayn doonto isku socodka dadweynaha iyo ganacsiga laamiyadan quruxda badan ee aan maanta qaarna xarig jarayno qaarna dhagax dhigayno waxay ka jawaabayaan su-aashiina ah waxoogaaga yaroo canshuur ah ee nalaga guro xaggee la geeyay waa jawaabtii oo cad waata jawaabtii kuwanaa laydinku dhisay united nationku namaysiin dowlado kale maynan taageerin cid kale maysan keenin waa wixii laydinka qaaday oo laysku dardaray ayaa keenay in amnigu wanaagsanaado oo amniga la sugo iyo in horumar loo dhaqaaqo oo magaalada laamiyadan laga dhiso quruxda badan waxaa loo qaadaa in dalka lagu horumariyo in dadka loogu adeego marka inay dadkeenu sidaa u fahamsanaadaan gobolka banaadir waa dadaaleen waa soo fakereen waa soo qorsheeyeen laakiin lacagtu waa tiinni idinka aada bixiseen inaan laydinka xadin waxaa muuqata inaan laydinka boobin iyo inaan laydinka dhicin intaba way muuqataa wixii nii oo saxa oo laydin habeeyey ayaa aada kor taagantihiin maanta in ilaahay lagu shugriyo dhammaanteen ayaa waajib inagu ah waxaa kaloo waajib inagu ah in aan la sii shaqayno gobolka iyo dowladda oo aan canshuurta bixinno heer kasta oo aan nahayba dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir axmed duqa magaalada muqdisho ayaa ka hadlay qorshayaasha ay ku doonayaan in guud ahaan ay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka magaalada muqdisho mashruucii aan wadnay oo ah isku tashiga dalkaaga ku dhisa hal doolar oo aan maanta waddadii saddexaad oo aan saakay ilaa iyo hadda xariirjarkeedii aan taagannahay degmooyinka cabdicasiis iyo kaaraan wadda halbowlyo ah oo u dhaxaysay oo muddo badan burbursaneed mudana ra-iisul wasaare oo qofka maraba ama gabadha uurka leh markay martay baabuurka ama mootada saaran tahay xoogaa ilma deg dega ay ku dhixi jiray maanta waxay ku marayaan si niyadsami ah aysan welwel badan ka qabin inay wax ka soo gaaraan waddadan ayada ah taasina waxaa mas-uul ka ah mas-uuliyiintayna madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan dowladda soomaaliya oo isku duuban waddooyinkan ayaa fududayn doona isku socodka dadweynaha iyo gaadiidka iyadoo lagu dhisay canshuurta laga qaado bulshada ku nool gobolka banaadir dhismaha iyo dayactirka waddooyinkan ayaa qeyb ka qorshaha horumarinta caasimada ee dalkaada ku dhisa hal doolar